tusaale bixin ardayga keena isbuucii haafbage bishii wuxuu keenayaa laba bog sannadkii wuxuu keenayaa lix iyo toban bog imise jus buu sannadkii dhammayn karaa jus ka yar inteebuu qur-aanka ku dhammayn karaa soddon iyo siddeed sano ardayga keena hal bog maalintii bishii wuxuu dhammaynayaa afar bog sannadkii soddon iyo laba bog sannadkii wuxuu keeni karaa hal dhibic lix jus yani waa jus iyo bar ku dhowaad qur-aankana wuxuu ku dhammayn karaa sagaal iyo toban sano ardayga keena hal bog iyo bar bishii wuxuu keeni karaa lix bog sannadkii wuxuu keeni karaa afartan iyo siddeed bog oo la mid ah laba dhibic afar jus ku dhowaad laba jus iyo iyo bar wuxuu qur-aankana ku dhammayn karaa labaiyo toban sano iyo bar ardayga laba bog keeno maalintii bishii wuxuu keeni karaa siddeed bog oo u dhiganta lixdan iyo afar bog oo u dhiganta saddex jus dhibic labo oo u dhiganta sagaal sano iyo bar inuu qur-aanka ku dhammeeyo ardayga keena laba bog iyo bar bishii wuxuu keeni karaa toban bog sannadkii wuxuu karaa siddeetan bog oo u dhiganta afar jus wuxuuna ku dhammayn karaa toddoba sano iyo bar ardayga keena saddex bog bishii wuxuu keeni karaa labaiyo toban bog oo u dhiganta sagaashan iyo lix bog sannadkii oo u dhiganta afar jus dhibic siddeed wuxuuna ku dhammayn karaa lix sano dhibic labaatan iyo shan talabixin waalidka sharafta leh tusaalaha markaad akhriso oodna fahanto adigu isku noqo waxaad eegtaa dhowr arrimood kow ilmaha aad qur-aanka u doonayso waa imise jir labo miyuu kuu qorshaysan yahay ilmahaagu inuu xaafid noqdo saddex waqti intee la-eg ayaad u haysaa inaad geliso ilmahaaga si uu xaafid u noqdo afar ilmahaaguna wakhti intee la-eg buu u hayaa qur-aanka shan imise sano ayaad doonaysaa inuu ilmahaagu qur-aanka ku xafido lix goormo ayaad doonaysaa inaad bilowdo toddobo go'aan iyo qorshe sax ah ma u qoondaysay siddeed caqabadaha kugu iman kara ee kaa hor istaagi kara qorshahaagan muhiimka kuu ah ma ku tala gashay oo ma ka baaraan degtay sidii aad uga tallaabi lahayd si uunan hadafkaaga kaaga wiicinin sagaal in ilmaha qur'aan la baro looma istikaareeyo balse xarunta uu ka baranayo iyo macallinka aad u xulayso ayaa laga istikhaareeyaa lagana tashadaa istikhaaro tuko ducaysana walaalo wanaagsanna kala tasho allah tala saaro go-aankaaga ku dhaqaaq manhajka lagu dejiyey raac hadafkaaga waad gaari insha allah